munaasabadan la kaxari jara ee dugsiga hoose dhexe ee deegaanka baladulaamiina hooseeda oo degmada gaalkacya kaasoo dadka deegaanka iyo si xsilqaanka ka dhisteen maadaama deegaanka mardhow la aasaasi bulshadan iyo ambaahina adeegyada muhiimkan ee walbarashadan ku horeyta xafladda la kaxarag jara iskuulkan weliba goobro ku haya wasiiro ku tirsanaa maamulka galmudug xildhibaano maamulka degmada gaalkacyo kan gobolka aqoon-yahano iyo qeybo shalgadisana bulshada deegaanka baladul amiin iyo maamulsho gudoomiyaha deegaanka baladul amiin saciid ciise cigaal oo meelase ku hadal yeeshay intii iskuulkan iyo adeegyada kale muhiimka eh iyo ku dhisdeen si isilqaan eh waana sii wadi doonaan islamarkaana garab surmo umbaahiina maanta waxaan joognaa deegaanka baladul amiin iskuulkii oo xariga laga jarhayo oo baladul amiin primary secondary school baan maanta xariga laga jarhayaa mudanayaal ku soo dhowaada deegaanka baladul amiin oo dhowaan la aas-aasay muddo shan sano lix sano toddoba sano hadda ka hor waxay ka mid ahayd dhulka ka mid ahayd laakiinse waxaa lagu guulaystay in horumarkan aad u jeedaan bulshada ay isku tashato wax weyna ay ka qabato maanta waxaan joognaa iskuulka baladul aamin oo bulshada reer baladul aamin ay si isku tashi ay wax uga qabteen ilaa saddex bilood afar bilood ayuu socday si isxilqaama ayaan ku furnay ardadu waxa weye waa ujeedaan qayb uniform wadata iyo qayb aan uniform wadan ayay iskugu jiraan qayb oo kuraas ku fadhida iyo qayb aan kuraas ku fadhin inta waa iskugu jiraan haddee waxbarashadu anagu intaanan soo gaarsiinay dadka reer baladul aamin oo iskuulkan dhisay gudoomiyaha degmada gaalkacyo ee maamulka galmudug cabdiraxmaan sheekh xasan oo uusan meelasay ku hadal yeeshay intii muhiimata in bulshada marwalba isku garabsadaan horumarinta nololiyo iyo danto guuda noo tahay mar walbana waa dhiiragelina in laisku tashado halka aragti maamulka runtii aan hogaanka aan qabnayna wuxuu ahaa inaan gacan la hoorsane gacanta la hoorsana ay noqoto midda ilaahay gacanta loo hoorsanaya keliya laakiin bini'aadamku in isku tashado hore loo dhaqaaqo tolka iyo deegaanka iyo didaalka halaan ka socona waa bogaadinaynaa maanta xarig jarkii iskuulka inaad joogno ardadiina joogto iskuulkii dhismihiis dhammaaday maantay wafdiga wasiirka wasiirada iyo annagu aan wada nimaadana waxay noo tahay fursad iyo farxad gooniya deegaanada dhammaanna waxaan rabaa inaan ku booriyo sidaa iyo si la mid ah runtii deegaanada in badanoo ka mida way isxilqaameen laakiin waxaan rabnaa sida xawliga ah oo deegaanka markii la asaasay la ogaa maanta meeshu marayana indhaha lagu wada hayo in cid kasta ay isku tashato soo laalaabashada beledul aamin macnaheedu ma aha mashaariic la keenaye waxay ahayd bulshada siday u istaageen in lagu dhiirageliy lagu garab istaago wax walbo dowladda ay ku kabaysana diyaar bay maaragtay ula tahay insha allah tabarteeda dhanka dambeyntii wasiirka wasaaradda walbarashada maamulka galmudug maxamed xaashi dhowre iyo bogaadiye sida dadka deegaanka baladul amiin iyo unka dhisdayana goobo danto guud oo iskoolka unka horeeya weliba usoo ballan qaaday inta ka maamul ahaan garab surumo doonana wali ku dhiman iskuullada iyo guud ahaanba goobo danto guuda maadaama magaaladan oo magaalo goordhow la abaabulay ay tahay inay ku hormaraan goobihii danta guud oo bulshadu ay dhisto runtii waxay muujinaysaa sida wacyigiinna u sarreeyo sida aad u danaynaysaan inaad dadkiinna iyo dadkiinnaba inaad maskaxdooda iyo maankooda aad dhistaan in carruurtiinnu ay dadka iyo dalkaba anfacaan inay idinka go'an tahay ayaad muujiseen waan u mahad celinayaa saaxiibbada aan runtii aan garanayo oo cabdirasaaq sheekh xaadir saaxiibkay uu ka mid yahay oo ka shaqeeyey runtii door muhiima ku lahaay in iskuulkani uu dhismo waxaan rabaa waadna dhiirigeliseen sida aad noo dhiirigeliseen ood iskuulkan u dhisteen ood halkan u soo gaarsiiseen annaguna waan ku dhiiranaynaa waxaana ka shaqaynaynaa insha allah inta ka dhiman in ay dowladdu ay gacanta ku qabato oo dadkaasu aysan aysan niyad jabin haddii ilaha